wariyayaasha ayaan ahayn kuwo cusub waxaana ay dad badani qabaan in hay-adaha ammaanka iyo goobaha ay wariyayaashani ka howlgalaan ay ka gaabiyeen inay baaraan ama ay wax ka qabtaan dilalkaasi wariyayaashan qaarkood waxaa lagu dila goobo ay u muuqdaan ama ay ka agdhow yihiin mas-uuliyiinta dowladda ciidamada amisom ama ciidamada dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya dilalkan joogtada noqday ee wariyayaasha ayaan iyagu marnaba hakin howlihii ay hayeen wariyayaasha inkastoo ay dhici karto in tayada idaacadaha qaar ama warbaahinta kaleba isbeddel uu ku yimaado oo ay hoos u dhacaan marka la waayo wariyo muhim u ahaa marka laga soo tago wariyayaasha la dilayo waxaa jira tiro kale oo badan oo si joogtaha ugu soo biiraya warbaahinta soomaalida sidoo kalena inkastoo wariyayaal badani ay barakaceen oo ay naftooda la cabsadeen haddana waxaa jira kuwo xitaa iyaga oo sigtay ama la dhaawacay weli u taagan inay howshooda sii wataan oo u dhabar adeegaya aan ku hormaro maxamed nuur maxamed shariifka oo laba jeer isagu ku dhaawacmay magaalada muqdisho waxa ay taasi howshiisa u dhibtay runtii horta howsheeda wax iska bedel male oo sidii aan hore u watay ayaan u wataa cabsina waa jirtaa tii ugu dambeysay oo naxdinta lagu haysana abwaankii markaasi ku geeriyooda waa beri u ahaa oo ka hodoonkod iyo qarxii tiyaatarka oo ka dhacay guriga haweeninka oo wariyaal badan in la dhex taga laisku qaxiyey runtii dadkii gogo-ay dadka markaa horta naxdin iyo cabsi way jirtaa laakiin howsheena wax iska bedela male waana wadaynaa naftana ilaah hayo marka ilaa aan ka dhimano waan shaqeynaynaa haddii ilaan badbaadiyo waa okay haddii aan ku geeriyeyno marka horeba qofka bini-aadamka wuu dhalinayo wuuna dhimanayo waxaas hool ilaah uu wato marka laakiin bini-aadam waan ku diyaarina cabsi laganayso waa wadanaynaa howsheena mararka qaar wariyayaashani waxay culaysyo kala kulmaan qoysaskooda iyo eheladooda waxaana ka mid ah wariyayaashaasi faadumo cabdi warsame oo ka waramaysa sida waalidkeed ay u arkaan howsheeda suxufinimo
mar mar inta ugu daba waalidka waxay la dhiildareyaan oo igala doodaan xaaladan ay yidhaahdaan shaqadan ma aha shaqa ku shaqeyn kartid weli waxay iga cabsadaan inaan dalka isaga qabo dhowr mar xitaa waxay ii sheegeen barnaamij ah anigaan ku baxaayo inay tikid igu soo gooyen inay iska baxaan oo xitaa ilaa haatan ay socoto oo igala doodaayeen waalidkayga oo ku qancin lahaa in aanu dalka sii joogo markasta ay arsaan saaxiibadeeda oo dhibaato ay soo gaarto dalkii lagu dilaayo iyo hanjadaadaha loo geysanayo guud ahaan dadka hadda saxaafada ka jiro waxay yidhahdaan shaqadan kaar xitaa haddaa ka harta malaga doonayo isaga tag dalka si asxaabteeda baa isaga tagaan inta badan meelaha lagu dilaayo wariyayaasha waxaa ka talinaya dowladda kumeel gaarka ah haddaba maxay dowladdu ka ogaatay dilalka maxayse tahay sababta dilalkana ay usii socdaan oo wariyayaasha loo bartilmaameedsado waxaan su-aashaasii weydiiyey taliyaha waaxda hoggaanka dambi baarista ee c i d da ee dowladda kumeel gaarka ahna afhayeenka ciidamada booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise wariyayaasha de waxa waaye iyagii waa dad muxuu ahay la yaqaano oo afar iyo labaatan saac muxuu ahay ama idaacada maqal iyo muuqaal lagu arkayo ama maqal lagu maqlaayo ama muuqaal lagu arka maqla arkaayo waxa wax diidan oo dilaayana hadda waa qoladaas aan horeba ugu balaon qof bini aadan hoo nafley hoo deynayaan haba yaraatee aysan jirin waxoodna ay yihiin muxuu ahay dad dhuumaalanay muxuu ahay dagaal dil fulanima u geysanaya dadka marka dadkii waxay ku dhex jiraan dadkii wariyaashii waxay ku dhex jiraan dadkii annagu dadkii aan ku dhex jirnaa dadkiina waa ka wada nimiday haddii gacmo wada jir wax ku gooyaana la yidhi la isugu tago oo wax laga qabtana waxaan aaminsanahay haddaba maalmahan waxyaabaha aan qabanayno waxaan ka helna wada shaqaynta muxuu ahay ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed wariyaashuna waxay kamid yihiin aqoonta lagala diriraayo ummadda soomaaliyeed ayay kamid yihiin waxyaabaha lagu ugaarsanayna waa saase muxuu ahay calaamad gooniyoy u leeyihiin dad qofna ma jirto maxaa laga qaban karaa dilalkan sideese looga hortegi karaa waa su-aal la isweydiinayo mar walba oo la maqlo in la dilay wariye waxaan su-aashaasii weydiiyey cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ah madaxa warbaahinta qaranka ee dowladdu ay gacanta ku hayso runtii palestine taas waxaan ka waxaan u kala qaadi lahaa laba arrimood midda horeeto waxa weeyaan aan kula talin lahaa saxafiyiinta soomaaliyeed in horta si caam ah ay ay ay u dareemaan mas-uuliyadda saaran iyo halista ummadooda ay wajahayso oo ah dadka dhibanayaasha ugu badan ee bulshada ah runtii saxafiyiintu ay qeybta ugu horeysa uga jiraan qof waliba inuu qalinkiisa uga shaqeeyo sidii
uu ummadda uga uga badbaadin lahaa ee dhibaatada si ay u zuuli lahayd ee ay u dhammaan lahayd si annaguna aan aan nabad ugu shaqaysano ummadeena soomaaliyeed in u adeegnahina ay nabad ay ugu shaqaysato runtii taasa waxay tahay horta qodobka koowaad ee ugu muhiimsan inta ay jiraan ee ay nool yihiin ee ay hubaysan yihiin ee ay diin iyo caqiido iyo cibaado u haystaan inay dhiiggeenna daadiyaan si kale oo horta boqolkiiba boqol aan uga seebaroobi karna ama aan uga badbaadi karna ma jirto sida aan u arkay inay tahay kumeel gaar ama dadaal inta la samayn karo waxay ila tahay runtii saxafiyiinta inay taxadar muujiyaan in meelaha ay ogyihiin inay halisi ka jirto xaafadaha iyo mataqaanaa goobaha ay dareensan yihiin inay halisi ka jirto in ay naftooda ay ay ka badbaadiyaan oo ay ka guuraan oo ay ka gaabsadaan jadwalkooda iyo xiliyada mataqaana ama ay gudahooda tagaan ama ay goobahooda shaqo tagaan inay ka fikiraan informationka iyo dadka ku hareereysanaya warbixinta siinayaan ama xogahooda ogaanaysa in ay mataqaana ka fikiraan midda ugu dambaysa waxaa laga yaabaa inaan dad badan jeclaysan waxaa laga yaabaa inay qanuunka saxaafada ee caalamiga ah ama shaki la-aana ay kasoo horjeedo laakiin sida wacyiga iyo waktiga aa ku nooshahay uu u yaalo ayaa nolosha saameyn badan iyo macno badan ku leh waxa weeyaan inay in ay ku dadaalaan naftooda oo mas-uuliyadda kooda ay ka saaran tahay inay ilaaliyaan hadday awoodaan inay samaystaan dad staafkooda ilaaliya yani staff u ah oo iyaga la socda oo amnigooda ilaaliya inay ku dadaalaan qofkii awooda qofkii aan awoodi karin runtii anoo og inay qaraar tahay ina saxafi ku haboonayn inuu ishubeeyo laakiin ninka maskiinka konton doolar qaata ama toddobaatan doolar qaata wax uu nin staff ah ku uu siiyo oo uu kula socdo ma jirto baabuur shidaal kuma shuban karo marka waxa la gudboon waa in uu ka codsado hay-adaha amniga meesha uu joogo joogo inay siiyaan hub uu naftiisa ku difaaco uu naftiisa ku ilaaliyo because waxa ugu horreeya mas-uuliyadda kaa saaranta waa naftaada mar haddii aanu jirin maamul ama dowlad damaanad qaata ammaanka wariyayaasha ayaa waxay u muuqanaysaa in ay lagama maarmaan tahay in wariyayaashu ay bartaan xeelado markaasi naf dhowr ah oo ay xaaladda jirta kaga gaban karaan xasan sharashiq waxa uu madax ka yahay hay-adda difaaca difaacayaasha xuquuqda aadanaha waxa uu ka warramayaa xirfadaha ay u baahan yihiin in ay bartaan wariyayaashu amaba ay ku dhaqmaan si ay waqtiyada adag uga gudbaan ugana nabad galaan kooxaha dilka u geysta waxa ugu haboon ee la qaban karo waxay tahay marka koowaad in la helo siyaasad ku aadan arrintaasi in la ogol yahay oo ah in la helo marka koowaad maxaa yeele hadda inta inta hadda ilaa so far aan ka hadlayno ilaa hadda lama hayo arrintii oo si dhab ah looga gungaaray qotadeeda dhibgeystayaasheeda abaabulayaasheeda iyo dadka iskuud gareeyay intaba lama adhifaad gareen marka horta marka koowaad waxaa loo baahan yahay in horta broblemki la ogaado meeqaa la dilay samee u dha baarid ma dhicin oo cilmiyeysan weli dadka xuquuqdooda waa soo boodaan waa condemnaareen waa runtaa labo markaas baa waxaa la heli karaya markaas dadka geysta in markaasi lala beegsado cadaaladda the only way looga bixi karo waa taas waxaa kaleetoo jira marka sidka kaleeto oo xagga ka hortaga ah in wariyaashada fahamtooda iyo media houseyada ay helaan jaangooyin ay ku xakameynayaan xagga nabadgelyadooda si kastoon uga fikirnay lama dhigi karayo dadkii maaragtay amba amisom amba ciidamadii dawladda ha lagu xeendaabo oo maaragtay amba hub ha qaataano marka wariyuhu wuxuu u baahan yahay inuu si xor ah oo uuna xaq u leeyahay inuu maalintii intuu kaco u jarmaado wararkiisa uu soo helo meel walba uu tago soo baasto warkiisa soo urursado ka dambana uu shaaciyo asagoo madax banaan oo cid kale ay faragelinayn amba aan korka laga taagnayn oo la dhahin saanna ha dhihin saanna dheh kaliya waxay naqanaysaa in marka hadda la tayeeyo ayagi oo loo tayeeyo in ay tixgeliyaan xaaladaha halista ay ku shaqaynayaan inay tixgeliyaan ay yeeshaan protocol xagga securityda ah waxaa la security protocol dhammaanteen adigu waa kasoo shaqaysa soomaaliya falastiin waad og tahay anigu waan kasoo shaqeeyay soomaaliya waa in qofku uu leeyahay personal security protocol inteed aadaysaa maanta see u baxaysaa jidkaad maanta martay ma maraysaa shalay ma ku naqanaysaa jidkaad kusoo naqatay protocolo tactica ah in qofkii la baro uu tacticadaas uu ku noolaado bacdamaa uu ka shaqeeyo arrimaha halisa oo la bartilmaameysanayo odleena arrimahaasi waa arrimo oo oo si sanco ah in loo baro ay u baahan tahay waxaana horseed u naqanaya oo aan rabnaa hadda inaan maaragtay caalamka ku jiha ku jihayno in saxufiyiinta soomaaliya laga badbaadiyo burburkan hadda ku yimid guud ahaan wariyaasha soomaaliya ka howlgalaya ayaa ku shaqaynaya oo misna u dhabar adeegaya gudashada waajibaadkooda suxufinimo inkastoo maamulada iyo kooxaha ka taliya goobaha ay ka howlgalaan ay isku dayayaan inay afka qabtaan haddana weli warbaahinta xorta ah waa mid ka muuqata xitaa goobaha loogu dhibaateyn badan yahay mas-uuliyiinta maamulada ka taliya goobaha lagu dhibaateeya wariyaasha ayaa waxay mas-uuliyad buuxda ka saaran tahay in ay u abuuraan wariyaasha soomaaliyeed xaalad iyo deegaan nabdoon oo ay howlahooda suxufinimo ku gudan karaan iyagoo ixtiraamaya xeerarka caalamiga ah iyo weliba xuquuqda ay u leeyihiin wariyaashu in ay gutaan howl maalmeedkooda inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha aanu kaga hadlaynay dilalka iyo dhibaatooyinka loo geysto guud ahaan wariyaasha soomaaliya tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhammaan asxaabtii barnaamijka gacanta ka geysatay waxay idinkaga tegayaan nabadgelyo